galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab sabti ah bisha febraayona waa sagaal sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ergeyga dowladda turkiga ee wadahadaladii u dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan oo maanta tegey magaalada hargeysa
booliska soomaaliya oo ka hadlay dalalka ay askar ka tirsan boolisku ay u geystaan dadka shacabka ah cid loogu dul qaadanaayo inay shacabkeenna dhibaato u geysato ma jirto ciidamada nala jooga oo walaalaheena oo muxuu ahay gurmadka noogu yimidne si ufijalood gooniyaha loola xisaabtamayaa sida ciidankeenna sharcigu u qabto ayuuna u qabanayaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyada iyo dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka jabhadda o n lf oo muddo soddon sannadood ka badan dagaal madax bannaani doona kula jirtay dowladda ethoobiya ayaa ugu dambayntii shalay hubka dhigtay ciidamadeedana ku biirisay kuwa maamulka dowla degaanka soomaalida ee dalkaas xaflada shalay lagu qabtay magaalada jigjiga ayaa jabhadda o n lf ciidamo ku dhow laba kun oo askari ay ku dartay ciidamada booliska ee gobolka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay jabhadda o n lf madaxda dowla degaanka iyo odayaasha dhaqanka madaxweynaha dowla degaanka maxamed mustafe cumar oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in hubdhigista onelef ay ka dhigan tahay bog cusub oo u furmay nabadda iyo horumarka gobolka jabhadda onelef ayaa in muddo ah baa saldhig ku lahayd dalka eritrea waxaana madaxdeeda ay ethoobiya ku noqdeen qiyaastii laba bilood muddo haatan laga joogo markii maamulka ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu ugu baaqay jabhadaha hubaysan ee mucaaradka ethoobiya inay dalkooda ku noqdaan oo ay hadafkooda ku gaaraan si nabdoon dadka ka hadla siyaasadda gobolka ayaa aaminsan in tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee ay qaaday jabhadda onelef inay muujinayaan in jabhaddu ay hadda ka tanaasushay in dagaal hubaysan ay wax ku raadiso oo ay doonayso inay qayb ka noqoto isbeddelka iyo siyaasadda cusub ee ethoobiya
maxkamad ku taalla dalka tunisiya ayaa xakun xabsi daa'in ah ku riday maanta toddoba nin oo lagu eedeeyey in sanadkii labada kun shan iyo tobankii ay weerareen madxaf iyo xeeb dalxiiska loo tago oo ku taalla dalkaasi labadaas weerar oo ay ku dhinteen ilaa iyo lixdan ruux tobneeyo kale oo ku eedeysanaa kulug lahaanshaha weeraradaasi oo ka kala dhacay magaalooyinka tunis iyo sosi ayaa la sheegay in lagu waayo wax dembi ah toddobada qof ee ay maxkamadda xukuntay maanta ayaa afar ka mid ah lagu helay inay weerareen xarunta loo dalxiiska tago ee sosi bishii juune labada kun shan iyo tobankii goobtaas ayaa waxaa ku dhintay siddeed iyo soddon ruux oo u badnaa dalxiisayaal ka soo jeeda britain saddexda kale ee lagu xukumay xabsi daa'inka ayaa ku eedeysan in ay ka dambeeyeen weerar bishii maarso ee sanadka labada kun shan iyo tobankii lagu qaaday madaxafka qaranka baardo ee ku yaala magaalada tunis ee caasimada tunisiya kaas oo lagu dilay koob iyo labaatan ruux oo dalxiisayaal ahaa iyo nin u dhashay dalkaasi tunisiya oo waardiye ka ahaa madaxafka qareennada dadka la xukumay ayaa sheegay in ay racfaan ka qaadan doonaan xukunka maxkamadda
wakiilka gaarka ee maraykanka ee kuuriyada waqooyi stephen began ayaa sheegay in wadahadallo ay ku lahaayeen pyongyang oo loogu gol lahaa sidii loogu gogol xaari lahaa shir madaxeedka madaxweynayaasha labada dal ay yeelan doonaan toddobaalabaatanka iyo siddeed labaatanka bishan ay si guul leh ku dhammaadeen jimcihii shalay master began ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu magaalada siyool kulan kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed kang hyong wa maanta oo sabti ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor sii horreysana fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka ku sheegay in kulanka uu la yeelan doono kim jong un ka kuuriyada waqooyi uu ka dhici doono magaalada hanoi ee caasimadda dalka vietnam haddii uu dhaco shir madaxeedkan wuxuu noqonayaa kii labaad ee ay labada madaxweyne yeeshaan kii kan ka horreeyey waxay ku kulmeen dalka singabur bishii juun ee sanadkii lasoo dhaafay madaxweynaha dalka sierra leon julius mada bio ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah si wax looga qabto kufsi baahsan oo lagula kacay dumar ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee waddankaasi madaxweyne bio wuxuu sheegay in qof walba oo lagu helo dembi kufsi ah uu mutaysan doono xabsi daa'in saddex meelood hal meel ilaa iyo siddeed kun oo kiis oo kufsi ah oo ka dhaca dalka sierra leon ayaa waxaa la xaqiijiyey in loo geystay dadka dayacan iyo kuwa aanan awoodda siyaasadeed ku lahayn waddanka madaxweyne bio waxaa kale oo uu ku dhawaaqay in ciidamo boolis oo gaar u ah kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto dumarka la sameeyey waxaa kale oo ay dowladdu ku dhawaaqday in ay samayn doonto maxkamad gaar u ah kiisaska kufsiga
halkaad naga dhegaysaneysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay inay dalbanayaan in wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya ay dalal kale qayb ka noqdaan kadib markii sida uu yidhi ay midho dhali waayeen kuwii hore madaxweyne biixi ayaa maanta sidaas u sheegay ergeyga dowladda turkiga u magacaawday wadahadaladan master olgan baker oo kulan kula yeeshay magaalada hargeysa wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray halkaas sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maanta kulan la qaatay ergeyga waddanka turkiga u magacaabay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya master oglan bayker war-saxaafadeedkani ayaa lagu yidhi madaxweynaha iyo ergeyga waxay ka wada hadleen arrimo dooro ay ka mid yihiin wadahadalada dalalka somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey siyaasadda guud ee mandaqada geeska afrika waxaana uu madaxweynaha somalilan u sheegay ergeyga ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan in wadahadaladii u dhexeeyey dalalka somalilan iyo soomaaliya maadaama aan wax midhodhal ah laga gaadhin ay somalilan dalbanayso in dalalka caalamku ay qayb ka noqdaan wadahadaladaasi sidoo kale ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan waxa uu madaxweynaha somalilan u xaqiijiyey ergeyga in deeqaha horumarineed iyo gargaarka dowladda turkigu ku taageerto dalalka somalilan iyo soomaaliya aanay isu dheeli tirnayn sidaasi awgeed ay dowladda somalilan doorbidayso in si isku mida dalalka turkiga ugu qaybiyo kaalmooyinkaasi si uu shacabka jamhuuriyadda somalilan baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ugu muujiyey dhexdhexaadnimo turkigu ugu dambeyntii waxay madaxweynaha iyo ergeygu isla gorfeeyeen xoojinta xidhiidhka labada dal ee turkiga iyo somalilan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan iyo taariikhda soo jireenka ee ka dhexaysa wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya ayaa joogsaday inkastoo labada dhinac si rasmi aan ee u xaqiijin sababta keentay burburka wadahadalada barkhad maxamuud kaariye v o e hargeysa
muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay falalka dadka shacabka ah oo ku dhinta gacanta askar ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maanta markii ugu horreysay arrintaasi ka hadlay waxaana uu ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan arrimahaasi sida uu muqdisho uu kaga soo warramayo wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle markii ugu horreysay ayuu taliska ciidanka booliska soomaaliya uu si daafuran kaga hadlay dilalkay ciidamadu kula kacaan dadka shacabka gaar ahaan ciidanka booliska siduu saxaafadda u sheegay jenaraal cabdulaahi xasan bariise waxaan aad uga xunnahay in xubin ka tirsan ciidanka booliiska ama dhammaan ciidamada qalabka inay shacabkoodii ay u wadeen muxuu ahay diriiska ay muxuu ahay ninka la yidhaahdo u qidmaynayeen inay gacantooda xabad ka dhacday ee qof shacabad aad iyo aadaan uga xunna waxaan rabaa marka inaan idhaahdo sida aanla soconno waddanka soomaaliya dhibaato badan haysata oo muxuu ahay ku saabsan amni darra mar walba dhacda oo ku saabsan jidka gaadiidka muxuu ahay jidka mara bariise ayaa sheegay in askarta ka tirsan ciidanka booliska ee dadka shacabka dilay ay dhammaan ku jiraan gacanta dowladda marka laga reeba hal askari dhammaan wixii ka dhacay gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed inta ugu badneed waa la qabtay waxaana loo gudbiyey maxkamadda awoodda u laheyd kiiskaas qaadistiisa muxuu ahay hal ninaa jira oo muxuu ahay qof dilay isagiina waa lagu raad joogaa mana laga harayo waana la soo qabanaya sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa shacabku inuu sidaa ogaado muxuu ahay dadweynaheennu uu intaas nala qaato wada shaqayntii naga dhaxaysay ee waajibkaaheeda qof kastoo muwaadina ka saareen inuu amniga ka qayb qaatane inay sii laba jibaaraan jenaraal bariis ayaa eedeyn dusha kaga tuuray wadayaasha mootabajaajta kuwa ay dalalka u badan kala kulma askarta dowladda ee waddooyinka muqdisho taagan
abnidaradaas waxaa ugu daran nimanka la yidhaahdo bajaajlayda mootalayda oo aad u malayso inaanayba haba yaraatee qofka baabu wadaahu oo uusan mas-uuliyadiba saarnayn waxaad arkaysaa jegboynta ciidan jooga ayuu soo gelayaa waa la istaajinayaa ma istaagaayo toosuu u soo aadayaa taliska ciidanku waxay sheegeen inay dhammaatay in askari wakhdila goobta uu ka baxsado laakiin looma dulqaadan karo loomana dulqaadan doono ninaa inta nin qof dilay ayaa muxuu ahay askariya oo libisan ayaa ayaa ka cararay goobti loo muxuu ahay uu wax ku dilay arrintaas muxuu ahay waxaan rabnaa inay suusho warka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska meesha loogama saarin dilalkay geystaan ciidamada ajnabiga ee soomaaliya ka caawiya amniga ama ciidamada dowladaha aan walaalanaahana ee noo soo gurmadoo dhibaatada intay markay nagu dhacda noo yimid ha noqdaane cid loogu dul qaadanaayo inay shacabkeenna dhibaato u geysato ma jirto wixii ayaga xaggooda ciidamada nala jooga oo walaalaheena oo muxuu ahay gurmadka noogu yimidne si ufijalood gooniyaha loola xisaabtamayaa sida ciidankeenna sharcigu u qabto ayuuna u qabanayaa marka laga yimaado dilalka qorshaysan oo muqdisho ay ka fuliyaan kooxaha al-shabaab iyo daacish waxaa jira dilal askarta dowladda ay kula kacaan dadka shacabka kuwooda ugu badanna waxay u geystaan dhallinyarada wadda mootooyinka saddexda lugle ee loo yaqaan mootabajaajta cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulqaadir halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaa dhegeysataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno toddobaadkan waxaa magaalada boosaaso lagu dilay paul antony formosa oo ah agaasimihi mashruuca dhismaha d b wellet dekedda magaalada boosaaso waxaana dilkaasi geystay nin ku hubaysnaa qori kaasoo gudaha dekedda galay dabadeedna rasaas ku furay paul antony formosa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa cambaareeyey weerarka lagu dilay paul antony formosa falkan oo ahaa fal argagixiso ah oo aada u foolxun waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda puntland iyo dadka soomaaliyeed oo dhan noloshooda ugu halisgelin lahaayeen hadday tahay noloshooda dhaqaale midooda nafeed iyo sumcadoodaba ma aha dil loo geystay shakhsi maamulo ah oo keliya waa dil loo geystay ummadda puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu hormariyo arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka ha joogta ama dibaddeeda ha joogta waa dembiilayaal ka galay dembi dadka reer puntland cid kastaoo ay ku caddaata arrintaasna waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga oo waafaqsan arrintan ma odhan karno arrin argagixiso keliya waxa ka dambeeyana waan ogaan doonnaa waa arrin lagu baabi'inayo shacabka puntland iyo horumarkooda waxaan u baahannahay inaan dadka reer puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan in ay meel uga soo wada jeestaan in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahay rabaan ha joogaane waa inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer puntland isaga qabanayaan kaasi waxa uu madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni toddobaadkan waxaa deegaanka dhanaanee gobolka shabeellaha hoose lagu dilay laba korneel oo ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya labada korneel ayaa waxay kala ahaayeen korneel cabdisalaam sheekh aadan oo ah abaanduulihii qaybta labayo tobanka abril iyo korneel cabdiraxmaan jimcaale muuse oo ah madaxii maamulka lacagta guutada koowaad ee ciidamada kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarada lagu dilay saraakiishaas wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini ayaa walaac ka muujiyey qorshe ay ciidamada amsom ee kuwa burundi waddanka soomaaliya uga baxayaan warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan toddobaadkan in kun askari oo ka tirsan ciidamada burundi ay soomaaliya ka bixi doonaan diini ayaa dhinaca kale waxa uu cambaareeyey weerarada lagu hayo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya toddobaadkan ayuu magaalada nairobi ee waddanka kenya kula hadlay wariyaha v o a magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ciidankaasu waa ciidan wanaagsan waa ciidan aad iyo aad mataqaanaa isugu kalsoon waa ciidan mataqaanaa tixgeliya dhaqanka iyo ummadda soomaaliyeed oo meeshaas eh, dalka ay ka shaqaynayaan marka waxaan leeyahay arrintaas waxay ku tahay eh, eh, shaqada ay gudanhayeenna waxay ku tahay culays oo dabayl baa ka imaanaysa Eh, ayaga laftigoodana mooraal ahaan shaqadii iyo waajibkii ay guteen iyo sidii daacadnimada u shaqeeyeenna waxay ku tahay mooraal jabin mooraal jab bay ku tahay haddii muxuu ahaayeto ciidanka ama ciidan hawl gulanaya shaqadiisa hadduusan ka soo bixi waayen in la siyaasadeeyo ma ahan mar kastaba ama caalamka ha noqoto ama muxuu ahaa eh, dowladda markaas ay la shaqeeyaan ha noqotee sababtoo ah haddii la yidhaahdo burundi xoogaha waxaa weeye eh, international community ama adduunka madaxdeeda iyo raalli kama ahan waa goonitaas oo waa qodob gooniga u baahan in la xaliyo laakiin inay saamaysa ma ahan ciidankii halganka ku jiray dagaalka ku jiray dhaawacii dhimasho ay soo gaartay inay saamaysa ma ahan marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas dib looga fiirsado oo qorshahaas dib loogu noqdo oo dheelitir loo sameeyo haddii aan laga maarmayn ciidankii in la dhimo kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya dhinaca kale wasiirkii hore ee arrimaha amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo waraysi gaara toddobaadkan v o a siiyey ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab aan dagaal looga adkaan karaynin waxaana uu tilmaamay in wadahadallo ay muhiim tahay in lala galo kooxda al-shabaab waxa uu sheegay in dowladdii isagu uu wasiirka amniga ka ahaa ay wadahadallo la bilowday kooxda al-shabaab dowladda hadda jirtana waxa uu ugu baaqay inay wadahadallo sidoo kale ku daydo kooxda al-shabaab dagaal keliya waxaan aaminsanahay yani istraatiiji ahaan iyo siyaasad ahaan annaga waagaas aan aaminsanayn oo aan wasiirka ahaa in qoladan shabaabka keliya inaan lagu wadin dagaalka keliya oo dagaalka keliya uusan xalka ahayn la raadiyo yani waxa loo yaqaano soft approach ama in la furo wada hadal shabaabka dhexdiisa waa isku jiraan dad badan oo yani yani hadda yani aan yani wada hadalka u imaan karin cabsi ka qabo ayagoo ku jiro sanctions listiga ama cunaqabataynta ku jiro darteed yani laakiin diyaar u ahaan lahaa haddii aysan ku jiri lahayn meeshaas waa jiraan waxaa kaleetoo jira dee dadka isku dana ma aha dagaalkoodana dagaal ku salaysan diin ma aha oo waa wada garanaynaa waa dagaal ku salaysan interest iyo dana gaar ay leeyihiin marka waxaan aaminsanahay inuu xal ka soo dhowaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn weliba annaga aan la bilownay in yacni xalka uu ku jira in wadahadal lala furo waa og tahay taliban oo intaasoo sano yani dagaal lagula jiray in la ogaaday ama yacni dowladihii waaweynaa oo ay ka mid tahay mareykanka inay hadda heshiis la galeen isbuucii lasoo dhaafay yacni marka xalka iyadoo dagaalka uu socdo anaga ma lihin dagaalka hala joojiyo ma lihin dagaalka sidiisa uu soconaayo ilan ayaguba dagaalka waa wadan shabaab dagaalka isagoo socdo in dhinacana laga furo wada hadal la fiiriyo ilaa ay wax uu keeni karo mar walboo dadku wada hadlaanne waxay u badan tahay in wax dhiisku soo dhawaasho ay dhalato oo wax meel la isla keeno kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo toddobaadkan v o a la hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey maamulka gobolka hiiraan iyo waxgaradka gobolka hiiraan xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sanadkeenu ka soo gudmaday dabeeqadeedii ku dhawaaqay xisbi siyaasadeed oo ay sheegeen inay doorashada soomaaliya kaga qaybgeli doonaan marka la gaaro doorashada madaxtinimada waddanka soomaaliya intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim ow dhambaalka aan ku bilaabayo waa tahaniyad dhalasho magaalada muqdisho ayuu naga soo gaaray dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdisalaan cali mataan daacad iyo carruurtiisa iyo deeqo axmed xasan iyo saygeeda maxamed cabdixakiin bunka xamdi axmed xasan iyo saygeeda iyo carruurteeda axmed abshir geyre iyo carruurtiisa faysal axmed xasan yurub axmed xasan nafisa axmed xasan saygeeda iyo carruurteeda deeqa cabdulqaadir xasan xaawo xaashi xalana iyo carruurteeda cabdulaahi abshir gayre iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa adeer xirsi xalane iyo caruurtiisa cidmi cali mataan iyo saygeeda iyo caruurteeda najmo cabdiraxmaan shire iyo saygeeda cabdicasiis cali mataan iyo ruqiyo cali mataan iyo odageeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxay hambalyo gaarsiinayaan axmed weli mataan cali iyo luul xirsi xalane oo wiil ugu dhashay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wiilkaasi waxaa loo bixiyey cali shiil axmed weli cali shiil mataan waxay leeyihiin soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamin dhambaalkan caash wuxuu nagu soo gaaray sucaado cabdi warsame iyo hooyo xalwo daahir xasan hooyo warsan faalax qalad iyo waxay yidhaahdeen hooyo luul cabdi warsame iyo xamdi cabdi warsame iyo siciid nuur isxaaq iyo axmed maxamed maxamuud iyo axmed cabdi warsame mahad weyl warsame iyo ubax cabdi warsame iyo aamine cabdi warsame iyo waxay yidhahdeen cabduqaadir cabdi warsame waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan iyagoo kala jooga dunida dacaladeeda yaasiin cawil ubgaalow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa saciido cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada caabudwaaq waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo ee banahaydankale sii ubadaqaraba heestana waa xaggiinna ay leeyihiin dhambaalkanna ibraahino waxa uu naga soo gaaray hooyo shamis cismaan cilmi hooyo muxubo cismaan cilmi hooyo raxmo cismaan cilmi waa reer cismaan cilmi waxaa kaloo ku jirta hooyo nasro cismaan cilmi iyo maxamed cismaan cilmi faarax cismaan cilmi maxamed cartan cilmi axmed cumar cilmi waxauu ku magac dheeryahay geelgaaxshe iyo waxaa la yidhi guddoomiye mahad cumar cilmi iyo cadceed cumar cilmi cabdiqani cumar cilmi xuseen cumar cilmi hooyo boosteeyo qalalab iyo hooyo cadar cismaan iyo ugu dambayntii iidleh maxamed cartan iyo cabdinaasir maxamed cartan iyo maxamed food cali waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed gallad cismaan cilmi iyo nimco jeyto cali oo ku aqalgalay magaalada cabudwaaq bisha februari shanteeda laba kun sagaal iyo toban waxa ay leeyihiin isku waara oo noqda qoyskii isku aaya ubad khayr qabana kala hela aamiin jacayl aan lagula qabin waxaa ku luqaynaysaa aamin afrika
naftayda qorshaan u dhigay xubbiga qarsaan ku idhi adoon wanaaga qawadin wax iga qaadaan ku idhi naftayda qorshaan u dhigay xubbiga qarsaan ku idhi adoon wanaaga qawadin wax iga qaadaan ku idhi jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay ilaa baa qaadire haqiiroonin baan ku idhi haqiiroonin baan ku idhi jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay jacaylaan lagula qabin hadduu qalbigaaga degay ilaa baa qaadire haqiiroonin baan ku idhi haqiiroonin baan ku idhi haddaan haddaan qiimayn kalgacal cashaqu qadarin la qayr ha qursoni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku idhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku idhi haddaan haddaan qiimay kalgacal cashaqu qadarin la qayr ha qursoni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku idhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku idhi dhibsaan ku yidhi naftayda qorshaanu dhigay ka joqor fahan ku yidhi halkuu qarkaa ku lumay qoryaay ka dhibsaan ku yidhi qofaan kuu heelanayn intaad u qaldhaabilayd qofaan kuu heelanayn intaad u qaldhaabilayd ilaa qalacdaa wacaa qoshiye samir baan ku yidhi qoshiye samir baan ku yidhi qofaan kuu heelanayn intaad u qaldhaabilayd qofaan kuu heelanayn intaad u qaldhaabilayd ilaa qalacdaa wacaa qoshiye samir baan ku yidhi qoshiye samir baan ku yidhi haddaan haddaan qiimayn kalgacal cashaqu qadani lakhay ha qursoni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi haddaan haddaan qiimayn kalgacal cashaqu qadarin lakhayn ha qursoni kalsoonide baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi hoy hoy baryada baryada baryada ka qadbaan ku yidhi haddaan haddaan qiimay kalgacado cashaqu qadarin lakhayn ha qursoni kalsoonide waa tahay aamina afrika codkeedii iyo jacayl aan lagula qabin ayaan intaas kaga gudbaynaa caasho xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan soo qabanayo ee dhinaceyga yaalla waa dhambaal dheer dadka diraya waxa ay ku soo bilaabeen marka hore waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa layiri daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga baa layiri tahaniyad aroos waxaa diraya hooye xaliimo maxamuud cali hooye khadro maxamuud cali hooye shukri maxamuud cali aabe jayte cali dhuux shukri jayte cali dhuux iyo jaamac jayte cali dhuux iyo faarax jayte cali dhuux daahir jayte cali dhuux iyo cabduuli jayte cali dhuux waa dhammaan ilmo jayte cali dhuux farxaan baa ku jira axmed wuu ku jira maxamuud aa ku jira dhammaantood waa ilmo jayte cali dhuux iyo waxaa kaloo dhambaalka ku jirta hooye shamso cismaan cilmi hooye muxbana way ku jirtaa iyana waa dhammaan ilmo cismaan cilmi hooye raxmaa ku jirta hooye asli hooye nasro iyo sidoo kale mahad cismaan cilmi aabe faarax cismaan cilmi iyo raxmo yuusuf aadan dhambaalka wuu sii socdaa waxaan islahaa wuu dhammaaday laakiin dad kalea ku jira iyagana aan ku daro farxaana ku jira yuusuf aadan iyo beelo yuusuf aadan iyo cabdinaasir cali guraase cabdicasiis cali guraase iyo maxamed cali guraase iyo ikraan burhaan iyo ugu dambeyntii maxamed cabdi biriye iyo mawliid jaamac faarax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo aroos u dirayaan maxamed gallad cismaan iyo nimco cabdulqaadir cali oo shantii bishan februari sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka arooskoodu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana alla uga baryaynaa bay leeyihiin in uu lamaanahaasi ka dhigo kuwa isku waara kalena helo ubad khayr qaba anigan waxaan raacinayaa aamiin aamin waxaa dhambaal uu noogu yimid ayeeyo cubtan xalane iyo awow faarax aw cabdi iyo bilo faarax iyo cabdixakiim faarax socdi faarax iyo shuuke aadan gurey iyo zakariya raage bootaan iyo xaawo ciise bare dhammaan dadkaasina waxa ay hambalyo u dirayaan ubax faarax aw cabdi iyo waxay yidhaahdeen ciise bare isxaaq oo wiil ugu dhashay galdugob ducaduna waa xaggiina ay leeyihin waxaa leenahay wiilkaasi soo weynaa oo noqo kii waalidkii iyo dalkiisaba waxtara caasho dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray wariyaasha ayaanle cabdulaahi jaamac mawliid jaamac cabdirasaaq cali deelle raxmo yuusuf aadan iyo beello yuusuf aadan farxaan yuusuf aadan hodan yuusuf aadan sulub yuusuf aadan ayaanle yuusuf axmed sundus yuusuf aadan cabdinaasir cali guraase cabdirasaaq cali guraase maxamed cali guraase aabo cali guraase maxamed dayax sayid burhaan ikraan burhaan saadiq dhegaweyne fartuun maxamuud iyo caruurteeda axmed ibraahim iyo caruurtiisa shandheeye axmed dabajar dhoole waxa ay taaniyad gaarsiinayaan maxamed galad cusmaan cilmi iyo nimco jeyte cali oo ku aqalgalay caabud waaqan waxayna leeyihiin arooskan allah ka dhigo mid aada kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee banowda kala siiyo ummad kheyr qaba aamiin anigana aaminaya racinaya ibraahinow heesaha waa talantaale mise waa darandoori marka bal heesta xigta noo soo qobo kaftakaadaan ka helaa waxaana makaa kaaysa karee hee kushka adlan kuugu jiraa keef xaalag lakasaa yaa la yidhaah kushka waa muska adaan kuugu jiraa waxnana kaama kaysana waxbana kaama qarsanayo waaw yaa ku luqaynaya heestan ibraahinow saalim siciid saalim iyo marya naasir ku soo dhowaada
kulumba وحرير يجذابي كدينا دي سيهو عازم زمي لغو حرا كرامدانا كلمبا وحرير يجذابي كدينا دي سيهو عازم زمي لغو حرا كرامدانا كوني غبلورة تغير كفنا مقوقوري كريم إيو وحي حكا سنيزي وسكو كل كل يا كفالة في سخابي كوني غبلورة تغير كفنا مقوقوري كريم إيو وحي حكا سنيزي ku koolkoolya kafaaladiisa qaadaye kaftankaaga karene waxba makaa kaaysan kareen kushka adleenkuugu jira keef xaalag lakasaayaa la yiraa keef xaalag lakasaayaa la yiraa kaftankaaga karene waxba makaa kaaysan kareen كيف كيف كيف حالك لك يا ليلى كيف حالك gasheego kalgacalkanii la kabee karinka waa ka baxne kulankeena hore aad gedisiigu soo gasheego kalgacalkanii la kabee karinka waa ka baxne kasmada maa la helaa zemzem koraysaa tahaye oo kariimkayga isiiyaye koobka adaa wadate kuwey kuweygilane
waa tahay heestii kabxaalag codadkii saalim siciid saalim iyo marya naasir ayaan intaas ku dhaafaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray leylo daahir carabi iyo nadiifo daahir carabi iyo liibaan daahir carabi hibaaq daahir carabi farduuso maxamed cartan saciido maxamed cartan aaniso nuur waxaa dhammaantood ay taanid u dirayaan maxamed galad cusmaan cilmi iyo nimco jeyta cali oo ku aqalgalay caabud waaq oo ay leeyihiin eebbaheeda kale sii ubad kheyr qabaa arooskeedna allah ka dhigo mid aad kala kulantaanna nolol raaxa leh aamiin ayaan leenahay dhambaal lahtaaniyad dhalasho ah ayaan markana gacanta ku hayaa dadka dirayana waxaa ugu horraysa eedo cibaado mataan maalin adeer cali xuseen cilmi waxa uu ku magac dheer yahay cali baafo iyo carruurtooda leyla cali xuseen iyo saygeeda waa cabdulle maxamuud culusow iyo carruurtooda daahir cali xuseen xaaskiisa iyo carruurtiisa canab cali xuseen iyo carruurteeda zalma cali xuseen iyo carruurteeda xasan cali xuseen xaaskiisa iyo carruurtiisa hibe cali xuseen saygeeda iyo carruurteeda maxamed cali xuseen iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan dadkani oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan axmed weli cali mataan iyo marwadiisa luul xirsi xalane oo wiil ugu dhashay lixdii bishan februari ee sanadka labakunsagaaliytobanka magaalada baraawe waxaana loogu magacdaray baa la yidhi awowgii cabdishiil axmed cali shiil mataan waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamin dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray wariyaheen ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan aanise axmed cumar kowsar daahir carabey shukri burhaan keef bashiir maxamed cabdiraxmaan xaashi diiriye akhyaar mari jaamac xaashi dhoore liibaan cali wadaad cabdi daahir carabey hooyo asli cusmaan cilmi iyo fartuun yuusuf iyo maxamed yuusuf iyo malyuun yuusuf iyo hooyo aamine yuusuf waxaanay dhammaantood hambali u dirayaan maxamed gallad cusmaan iyo nimco jeyta cali oo ku aqalgalay caabud waaq waxay leeyihiin arooskiinna kala kulma bashbashii barwaaqo aamiin ayaan leenahay mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa dhankii heesaha waxaan dhegaystayaasha nacaash u soo qabanaynaa codadka macaan ee cumar shariif iyo canab cawo
kaafidii habloode ani jeelkuuse ere subne saafidii habloode ani jeelkuuse ere sokortii iisahayti subagii isdowsheeyeeyow sankay badiidanyaa qofkeeyay basaar waaysanaa sokortii iisahayti subagii isgowsheeyeeyow sankay badiidanyaa qofkeeyay basaar waaysanaa sababtaana siyara noolaa naftu si walba sasaboo ku noogay masanqaysatoola subungiye sahibinka moodoy jeelaa isaagi hudaaday saroore
waa tahay waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen codadka labada fanaan canab cawo iyo cumar shariif dhambaalkan gacantayda markana ku jira ibraahimna waxa uu naga soo gaaray waxaa halkan tahaniyad aroos uga diraynaabaa la yiri annaga oo kale ah hee weriye ayaanle cabdulaahi jaamac weriye mawliid jaamac weriye cabdirasaaq cali deelle iyo raxma yuusuf aadan iyo beello yuusuf aadan iyo farxaan yuusuf aadan hodan yuusuf aadan iyo sulub yuusuf aadan iyo ayaanle yuusuf axmed iyo sundus yuusuf aadan iyo cabdinaasir cali guraase iyo cabdirasaaq cali guraase iyo maxamed cali guraase aabe cali guraase iyo maxamed dayax iyo sayid burhaan ikraan burhaan iyo saadaqa dhegaweyne fartuun maxamuud iyo caruurteeda axmed ibraahim iyo caruurtiisa iyo waxaa la yidhi shaandheeye axmed iyo ugu dambayntii dabajar dhoole waa tahay waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed gallad cismaan cilmi iyo nimco jeyto cali oo ku aqalgalay cabudwaaq bishan februari shanteeda laba kun sagaal iyo tobanka waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaanu ugu ducaynaynaa wiili caano gabaryo caano aamiin dhambaalkana waxaa uu noogu yimid aabe cali maxamed shimbir iyo hooyo faadumo maxamed xaaji iyo dhammaanba reer maxamed xaaji sayid ibraahim cabdisalaan ibraahim sheekh iyo ibraahim cali shimbir iyo caruurtiisa iyo maxamed cali shimbir iyo caruurtiisa iyo jamiile cali shimbir iyo saygeeda muuno cali shimbir muuna aaya loo yaqaano iyo maxamuud axmed cabdilxaafid iyo waxay yidhaahdeen maxamuud axmed cabdixaafid iyo shukri xasan maxamed iyo nadiifo cabdulaahi doyow iyo aamino axmed cabdisalaan iyo cabdinaasir axmed cabdixaafid iyo dhammaanba reer cabdixaafid sayid xaaji ibraahim waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan dhammaantood doktor xuseen cali shimbir iyo faadumo axmed cabdixaafid oo wiil uu u dhashay bay yidhaahdeen diinsoor gobolka baay waxaana ay leeyihiinna wiilkaasi allah ka dhigo kiisuu weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay adaa eegmada daweeya indhaha adaa siiya nuurka adaa dunidaba iftiinsha ayaankiinimuu tusay adaa noqon ooridiisa ibrahim abal wax ka dhe ya salaam waa hees cusub ibraahim ow waxaana ku luuqeynaya fanaanka cabdicasiis iskalaaji waxaa laga yaaba dhegeystayaal inay is idhaahdeen oo caasha goormay dhambaal akhrinaan ka sugayna goormay dhinacanna way cadtay waa tahay
adaa egmada daweeya indhaha adaa siiya nuurka adaa dunidaba iftiisha adaa egmada daweeya indhaha adaa siiya nuuka adiga dunidaba iftiisha sidii fiiq ubax ku yaala quruxda adigow astaana astaana arwaaxda arwaaxda adow udgoon sidii fiiq ubax ku yaala quruxda adigow astaana astaana arwaaxda arwaaxda adow udgoona cadaa ayniga ayaanay si gooniya uga ammaanan adaa anshaxiyo asluubaga asluubaga u noqday udubada aan liicin adaa ayniga ayaan si gooniya uga ammaanan adaa anshaxiyo asluubaga asluubaga u noqday udubada aan liicin abyaabtiyaa la fiican adaa sinji uga aroora isirka adigou quraysha abyaabtiyaa la fiican adaa sinji uga aroora isirka adigou quraysha ayaankiinimu u toosay adaa noqon oridiisa oridiisa adaa adaa aayatiisa yeela ayaankiinimu u toosay adaa noqon oridiisa oridiisa adaa adaa aayatiisa yeela adaa ayniga ayaanay si gooniya uga ammaan adaa anshaxiyo asluuba asluuba u noqday udubaga aan leecin
waa tahay codkii fanaanka ah cabdicasiis iskalaaji intaas haddaan kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka ugu dambeeya ibraahin oo dhinacayga waxa uu naga soo gaaray shuuke aadan guray oo jooga baaltaag waxaana wuxuu leeyahay halkan hambalyo dhalasho wacan ka diraya dadka kala ah ayeeyo cubtan xalane awowe faarax aw cabdi bile faarax cabdixakiim faarax iyo shuuke aadan guray isaga laftiina wuu ku jiraa dhambaalku soo qoro dadkana uu wakiil ka yahay iyo zakariya raage bootaan iyo xaawo ciise barre dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadinbaa u dirayaan ubax faarax aw cabdi iyo ciise barre isxaaq oo wiil ugu dhashay degmada galdogob waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna waa tahay wiilkaasi ku dhashay galdogob waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga kii soo weynaada waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin ana dhambaalka caasha gacanteeda ugu dambeeyo waxa uu naga soo gaaray zahra cabdi warsame iyo cabdi iid weyl warsame iyo bashiir kilac warsame iyo maxamed cabdi warsame iyo xasan kool muuse iyo kabtan maxamed gurey sucdi xasan kaafi iyo yaasir aadan cabdi iyo siciido cabdi warsame iyo baarliin cabdi warsame dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan duniya dacladeeda waxayna hambalyo gaarsiinayaan yaasiin cawil ubgaalow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa siciido cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay caabud uwaaq waxaana ay leeyihiin arooskiinna allah ka dhigo mid aad kala kulantaan nolol raaxo badan ee bana'oodu kala siiyo ubad kheyr qaba
anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa dhegeystayaasha aan uga tegayn ibraahin oo bal noo soo qabo waa hees qaraamiga weliba caashoy heesihii qaraamigee hore waxaa lagu garaaci jiray kaban foori iyo tubug tan waa hees qaraamiga laakiin waxaa lagu garaacayaa muusig culus soomaali jaas waa maqli jirta marka waxaad tidhaahdaa waa qaraami casriya waa garta waxaa ku luqaynayaa fanaanka xasan biirow
Wow.
waxaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan halkan galabta wadajir idinkaga soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan garabey daandurey intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba sidaas iyo
heestaasi uu ku luqaynaya allah u naxariistay xasan diiriye waxa uy gabagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiiyeen caashe ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan dandure halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ciyaar hadda dhex mareysa kooxaha fulham iyo manchester united oo ka tirsan horyaalka premier league ingiriiska ayaa waxa ay mareysaa daqiiqadii lix iyo lixdanaad waxaana saddex gool iyo eber ku hogaamineysaa kooxda kubadda cagta ee manchester united waxaana laba ka mid ah goolasha dhaliyey ciyaaryahan paul bogba oo hal daqiiqo ka horna dhaliyay goolkii labaad goolka kalena waxa uu ahaa mid uu dhaliyey daqiiqada afar iyo tobanaad sidoo kale ciyaaryahan antony marshall ayaa keenay goolka kale ee manchester united haddana waxay ku hogaamineysaa saddex gool iyo eber waxaana ay noqoneysaa kulankii koob iyo tobanaad oo aanan laga badinin tan iyo markii tababaraha kumeelgaarka ah xilka loo dhiibay oo shaqadiina laga eriyay tababarihii hore hose marino ciyaaraha kale ee isha lagu hayo ee galabta iyo caawa dhici doona ee horyaalka ingiriiska waxaa ka mid ah kooxda horyaalka horkaceysa ee liverpool oo la ciyaaray sanaadiga ponamouth iyo sidoo kale westham oo la dheli doonto crystal palace arsenalna waxay is arkayaan kooxda harisfield town biritana waxaa dhici doona ciyaaro kale oo ka tirsan oo horyaalkan oo xiise leh manchester city oo horyaalka hogaamineysa iyadana oo ay isku dhibcan yihiin liverpool ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda chelsea chelsea haddii ay badiso kaalinta afraad ayay kusoo laaban doontaa oo ay haatan kala baxday manchester united haddii laga badiyeysana hoos ayay u dhici doontaa sidaas si lamid ah manchester city ayaa haddii ay guuldareysato oo liverpoolna ay maanta badiso sidaasi ku weyn doonto kaalinta koowaad haatanna aanu ku nasanno kaalimihii heesaha heesta luula iyo fanaanka cabdulqaadir juba
Shut the heestaasi luula ayaan dhegaystayaal idinkaga tegi doonaa waxaana ku luqeynayaa fanaanka cabdulqaadir cumar macalin juba idaacaddeenana waxaa maanta soo saaray maxamed cabdi xasan sandheere waxaan idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo